بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله الثانية أن تقع بعد لام الجر سواء كانت التأويل كقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله waxaan ku guda jirnaa nawaasib gaar ahaan waxaan ku guda jirnay an oo uu sheikhu soo sheegay raximah ullah an inay noqoto mid mudmaro ah iyo mid daahira labadaba kadibna wuxuu noo soo sheegay midda mudmarada ah inay laba qaybood tahay jaa-is ulidmaar iyo waajib ulidmaar mid in la qariyaa ay waajib tahay iyo mid in la qariyaa ay jaa-is tahay oo ay bannaan tahay wuxuu soo hormariyey qeybta in an la qariyaa ay jaa-is tahay oo aysan waajib ahayn waatuuna yidhi faljaa-isu fii masaa-il jaa-iska masaa-il dhexdeeda ayuu ahaaday masalada koowaaden soo qaadanana waxay ahayd an taqaca bacda caatifin masbuuqin bismin khaalisin min altaqdiiri bilficli taa keliyaan kasoo qaadanay qeybtii ay bannaaneyd in la qariyo an wuxuu yidhi athaaniyatu midda labaad waa masalada labaad ee an la qarinayo jawaazanna loo qarinayo waxaa weeye an taqaca inay dhacdo weeye an bacda laami ljari laamuljari gadaasheeda inay dhacdo sawaaun kaanat waxaa isku mid ah litacliili inay tacliil u sugnaato laamtaasi laamuljarka ah way macaani badan tahay mar waa litacliil mar waa lilcaaqiba mar waa zaa'ida mar waa laamuljuxuud intuba sheikhu wuu ka waramaya midkay rabta ha u sugnaatee an gadaasheeda waa la qarinaya markii laamuljuxuud laga reebo ayada waajib ay tahay laamuljuxuud ayada qismiga waajibkay ku jirtaa yacni waajibulidmaar qismiga marka wuxuu yihi an taqac waa inay dhacdo bacda laami ljari laamuljari gadaasheed sawaaun kaanat waxaa isku mid ah inay laamtaasi ahaatoy u sugnaato litacliili tacliil ka qowlihi tacaala waanzalnaa ilayka adikraa waxaan soo dejinnay ilayka xaggaaga waxaan usoo dejinnay nebi maxamedow addikra qur-aanka dikriga qur-aankaa loola jeedaa waxaan usoo dejinnay litubayina linnaasi si dadka aada ugu caddayso litubayina laamta ku jirta waa laamu tacliil waxay cillo u tahay sababta soo dejinta oo qur-aanka ilaahay usoo dejiyay laamu tacliil macnaheedu waxa waaye laamta cilaynta waay shaygaani sababta loo sameeyey ayaa lagu sheegaya oo lagu cilaynaya allah markuu yidhi waxaan soo dejinnay qur-aanka sababta loo soo dejiyey waa maxay litubayina linnaasi a si dadka aada ugu caddayso waxa qur-aanku uu ximbaarsan yahay ee axkaam iyo qasasa si dadka aada ugu caddayso litubayina linnaasi laamtu waa laamu tacliil tubayina ficilkaasi waa ficil mudaaric mansuubun ban mudmara bacda laami tacliil idmaarkaasina waa maxay ma jawaazan baa mase waa wujuuban waa jawaazan way bannaan tahay fii kayri lqur'aan waxaa dhihi kartaa lian tubayina ayaa dhihi karta waa fii kayri lqur'aan ama qur-aanka sida u yimid oo ku yimid ama walba loo akrinaya wa qowlihi tacaala ee alla qowlkii inaa fataxnaa laka fatxan mubiina inaa anagu fataxnaa laka waan kuu furnay nebi maxamedow fatxan furid mubiinan cad liyaqfira laka allaahu si alla subxaana wa tacaala uu kugu dhaafo maa taqadama min dembika wamaa taahar wixii dunuubtaada ah ee hormaray iyo wixii dib dhacay intaba si alla uu kugu dhaafo subxaana wa tacaala shaahidka waa maxay liyaqfira laka allaahu liyaqfira ficilkaasi waa mansuubun bian mudmara bacda laami tacliil liyaqfira laamta ku jirtana laamu tacliil wey aw lilcaaqiba ay sawaaun kaanat litacliil aw lilcaaqiba waxaa isku mida inay laamtu tacliil u sugnaato iyo inay caaqiba u sugnaato laamulcaaqiba ayaa la yihahdaa laamta hadduu sheekhu rabo inuu ka hadlo waxaa kaloo lagu magacaabaa laamu sayruura na waa la yihahdaa laamu asayruura waa saad laamu sayruurana waa la yihahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa laamu lma'aal waa saddex magacwo laamu lcaaqiba laamu sayruura laamu lma'aal alimaam ibn hishaam raximah llah fi kitaabihi sharxi shuduuri dahab wuxuu tacriifiyey laamulcaaqiba laamulcaaqiba waa maxay tacriifuu u sheegay wuxuu yidhaahday wahiya alatii yakunu maa bacdaha naqiidan wahiya alatii yakunu maa bacdaha wahiya alatii yakunu maa bacdaha naqiida limuqtadaa maa qablaha wahiya alatii waa midda buu yihi yakuunu ou ahaanayo maa bacdaha waxa ayada ka horeeya oo ayada waxa ayada ka horeeya wuxuu noqonayaa maa bacdaha waxa ayada ka dambeeya wuxuu noqonayaa naqiidan mid burinaya limuqtadaa maa qablahaa waxa ka horeeya wixii uu keensanayay ayuu burinaya waxa ka dambeeya wuxuu burinayaa waxa ka horeeya wixii uu keensanayay uu watay ayuu burinaya laamu tacliil waxay ahayd soo ma ahan wixii horay loo sameeyey ayaa cilo looga dhigaya sida hadda tusaalooyinkan soo marnay waanzalnaa ilayka dikra sababu linzaal waa maxay waa litubayina linnaas laamtaasi tacliil waa la yihahda caaqibadu waa ka duwantaa oo laamulcaaqiba qofku markuu wax samaynayo u samayn maayo si ay dhibaato ugu noqdaan ama si ay waxaasi ka horreeyey lasoo sheegay ay u dhacaan u samayn maayo laakiin arrintaa markii dambe cagsi waxay noqonaysaa waxa ka dambeeya wuxuu noqonayaa mid buriya wixii ka horeeyey ayuu noqonaya tusaalahii noogu sii caddaanaysa ka qowlihi tacaala faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan wa xasanaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ka warramayay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam sida macruufkaa reer bani israa'iil waxay ahaayeen dad dulleysan oo fircawn uu dhibaato fara badan ku hayay waqtigii fircawn wuxuuna kusoo rogay hadduu wiil u dhasho in la la dilo wiilkii reer bani israa'iil u dhasho in la dilo haddii gabdho u dhashaana gabdhahaasi la addoonsado oo beeraha lagu fasho saas ula dhaqmi jiray markii dambe qoladii qibdiyiinta ah ee fircawn ka soo jeeday waxay yidhahdeen haddii dariiqadan lagu socdo waxaan weyneynaa rag aan ku shaqaysano ilan raggaa yaraanaya wiil walba oo dhashay haddii la dilo kadib waxay soo rogeen qorsho ah in sanadna lala dilo sanadna la daayo sanad wiilashii dhasha in la dhaafo sanad dhaaf in laga dhigo sanadkan wiilasha dhasha in la daayo kan ka dambeeyana la laayo wixii wiil dhasha sanadkan ay daynayaan maxay u daynayaan inay soo koraan oo kadib beeraha uga shaqaystaan ay rabaan sanadka ka dambeeyana waa la laynayaa oo fircawn saxaradiis saxaradiisa waxay u sheegeen inuu reer bani israa'iil kasoo dhex bixi doono nin mulkigiisa baabi-inaya taasuu ka digtoon yahay waxay yidhaahdeen marka haaruun asiga wuxuu dhashay sanadkii wiilasha la daynayay lama dilin laakiin muusa wuxuu kusoo aaday sanadkii la laynayo kusoo aaday waatay hooyadii badda ku tuurtay alla subxaana wa tacaala uu amray inay sanduuq ku riddo badda ay ku tuurto faltaqatahu aalu fircawn muuse waxaa soo qaatay oo baddii ka soo qaatay fircawn ehelkiisii asigii laftirkii waa xigmo rabbaaniya wa ninkii uu ka digtoonaa oo intaas dadka u leynaya iska ilaali ayaa la yidhi kori asigaa gurigiisa ku koriyay faltaqatahu aalu fircawna aalu fircawn ayaa soo qaaday maxay usoo qaateen cillo ma ka dhigi karnaa liyakuuna lahum caduwan wa xasanan suuragal ma aha sababtoo ah qofna suuragal maaha inuu wax soo qaato waxaas uu soo qaataan oo usoo qaadanayo si cadow ugu noqdaan iyo murugo qof soo qaadanaya ma jirto wax cadow u noqonayo laamta liyakuuna ku jirta marka laamul caaqiba la yihahda laamu tacliil kama dhigi kartid ila laamu tacliil waxay cillo u noqotaa wixii ka horreeyay lama dhihi karo fircoon wuxuu muuse usoo qaatay si muuse uu cadow ugu noqdo fircoon suuragal ma aha laakiin fircoon wuxuu soo qaaday ama aalu fircoon ay soo qaadeen muusa liyakuuna lahum waa u noqon doonaa waay si uu ugu ahaa yani waa u ahaan doonaa lahum ayaga caduwan ayuu u noqonayaa cadow buu u noqonayaa waa xasanan iyo murugo ayuu u noqonaya waa u noqonayaa laakiin ayaga uguma talagelin inuu u noqdo qasdigiisu ma ahayn sidaas qaala wuxuu yidhi falaamu huna laysat litacliil laamta halkan tacliil ma aha buuyi liannahu maxaa yeelay ayagu lam yaltaqituuhu fircawn maysan soo ee muuse maysan soo qaadanin lidaalika arrinkaa dartii inuu cadow u noqdo iyo murugo darteed umaysan soo qaadan wa inama iltaqaduuhu waxay usoo qaateen liyakuuna lahum si uu ugu noqdo qurata caynin ilqabowsi fa kaanat caaqibatuhu caaqibadiisu marka waxay noqotay an saara lahum inuu ayaga u noqdo caduwan cadow wa xasanan iyo murugo ida laamulcaaqiba saasaa loogu bixiyey caaqibadiibu wuxuu u noqday cadow iyo murugo u noqday laakiin ayagu maysan doonaynin sidaas inuu cadow iyo murugo u noqdo qasdigoodu ma ahayn laamta noocaas waxaa la yihahdaa laamulcaaqiba laamulcaaqiba ayaa la yihahdaa hadalkii marka ama tacriifkii uu sheegay ibnu hishaam markaan aayaddan ku fiirino tacriifku wuxuu ahaa wahiy alatii yakunu maa bacdaha naqiida limuqtadaa maa qablaha waa midda noqonaysa waa midda waxa ka dambeeya ay noqonayaan wax buriya wixii ayada ka horreeyey wixii ay keensadeen faltaqatahu aalu fircawna ayaa ka horreysa soo ma faltaqatahu aalu fircawn iltiqaadkaasi qaadashadaasi muqtadaheediiyo waxay keensanaysa waa maha qasdigay ka lahaayeen maxay tahay fircawn iyo ehelkiisa markay soo qaadanayeen sheikhaa kuu sheego wuxuu ku yidhi wuxuu uno inuu u noqdo quratu cayn bay ahayd saasay keensanaysa waxa ka dambeeya laamtan hadda ma burinayaan waxa ka horeeya muqtadihiisa oo ahaa inay quratu cayn noqdo way burinayaanoo wuxuu noqday caduwan wa xasanan buu noqday way buriyeen marka wixii ka hor- waxa ka dambeeya waxay naqiid iyo burin ku noqdeen wixii ka horreeyay wixii ay keensanayeen oo ujeeddadu ahayd waa waxay ku noqotay wax burinaya marka laamtaasaa waxaa la yidhahdaa laamulcaaqiba waa laamta waxa ka dambeeya ay baabi-inayaan waxa ka horeeya ujeedadii laga lahaa caaqibo maxaa loogu magacaabay caaqibo waxaa loogu magacaabay hadalka sheikaad ka fahmaysaa fa kaanat caaqibatuhu an saara lahum caduwan wa xasana caaqibadu waa ciribta dambe soo ma aalu fircawn waxay waxay soo qaadeen muusa liyakuuna lahum caduwan wa xasanan a wuxuuna u noqonayaa caaqibada dambe ayaga cadow iyo muruga u noqonaya waa ku dhacday cadow iyo muruga u noqday aw zaa'idatan sawaaء kanat litacliil tacliil yani waxaa isku mida inay tacliil usugnaato aw lilcaaqibati ama caaqiba inay usugnaato aw zaa'idatan ay sawaaء kaana zaa'idatan ama ha noqoto mid zaa'ida ah oo dheeriya waa laamtii ka qowlihi tacaalaa sida alla qowlkiisa oo kale inamaa yuriidu allahu alla wuxuu doonayaa liyudhiba cankum rijsa inuu idinka kaxeeyo qurunka iyo nijaasada iyo waxyaabaha xun ahla lbeyti yaa ahla lbeyt ahlu beytka rasuulku inamaa yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa liyudhiba cankum si uu idinkaga kaxeeya dhihi maysid tacliilka dhihi maysid maxaa yeeley liyudhiba laamtan ku jirta hadda waa maxay zaa-ida waay laakiin fi lqur-aan waxaan leenahay waa tawkiiday usugnaataan leenahay sooma waa sila sila iyo tawkiid waay waayo inamaa yuriidu allahu liyudhiba alla wuxuu doonayaa inuu idinka kaxeeyo inuu kaxeeyo cankum adinka arrijsa rijsigu waa wixii xun oo mustaqbaxa ah inuu alla idinka kaxeeyo idinka baabi ayuu doonayaa oo idin dahira buu rabaa ahl albeyt marka liyudhiba laamta ku jirta waa laam yani waa laam zaa'ida ah fi gayri اlqur'an waa sila wa tawkiid fi lqur'an ta-aduban maca lqur'aana loo leeyahay gadaasheedana an baa ku qadaran falficlu fi hadihi lmawaadici ficilka mawaadicdan dhexdood mansuubun bian almudmara waa mid lagu nasbiyey an mudmara ah ayaa lagu nasbiyey falficlu ficilka fi hadihi lmawaadici meelahan boosaskan waa meelihii lasoo sheegay tusaalooyinka soo marnay mansuubun waxaa lagu nasbiyey bian almudmara walow udhirat fi lkalaami haddii hadalka dhexdiisa la muujin lahaa lajaaza waa banaanaan lahayd haddii la muuji lahaana waa banaanaan lahayd ilan qarinta la qariyay jawaazan bay ahayd soo ma wujuuban ma ahayn wakadaa sidaas oo kale bacda kay aljaara kayda jaarada ah gadaasheedana ayadana waa sidaas oo kale weeye wakadaa bacda kay aljaara kay aljaara markay markay kay noqoto jaara maxaan soo marnay sheekha laftirkiisa muxuu ka soo sheegay markay jaaro tahay wuxuu soo sheegay an gadaasheeda inay tahay mid la qarinayo qarinteeduna ay laasim tahay saasuu soo sheegay inay laasim tahay muusan soo sheegin inay jaa-is tahay hadalka marka waxaa ka muuqata isburina ka muuqata maxaa yeelay hore wuxuu noo soo yidhi fain lam tuqadir ilaama kaanat kay xarfa jarin bimansilati laami fi dilaalati cala tacliil hore usoo marnay wa kaanat an bacdaha mudmaratan idmaaran laaziman an gadaasheeda wuxuu noqonayaa mid la qariyay idmaaran laaziman halkaana markuu yihi walow udhirat fi lkalaami lajaaza markaasuu yihi wakada sidaasoo kalena bacda kay aljaara kayda jaarada gadaasheedana antu waa sidaas oo kale bu waa sidaas oo kale maxaa laga qaadanaya o laga fahmaya macnaha in la muujin kara waay warkiisii horey burin ku tahay walidalika bacdu lculamaa waxay yidhaahdeen hadalkan nusakda qaar uu ku yaalaa qaarna waa ka xadfan yahay sida sawaabkana in la xadfo waay sida sawaabka ah hadalkan waa in la xadfo oo waa ziyaada min bacdi nusak xaggeeda ka ahaatay nuskooyinka qaar wakada bacda kay aljaara waxay yihahdeen meeshaan mowdic mowdic munaasib u ah ma aha sababtoo wuxuu naqdi iyo burin ku yahay wuxuu sheiku soo taqriiriyey raximahullah sida hore usoo taqriiriyana sawaaba kay markay noqoto jaara tacliiliya an mudmara bacdaha ay gasho waa wujuuban ee jawaasan ma aha antu markaas haddana maxaan ka hadlaynay mawaadicda an la qarinayo jawaasanna loo qarinayo oo aan wujuuban ahayn qaala raximah llah walow kaana alficlu aladii dakhalat calayhi illaamu walow kaana alficlu aladii hadduu ahaada buu yihi ficilkii alladii ficilkaasoo dakhalat calayhi laamu laamtu ay gashay hadduu ahaado maqruunan mid ay mid lala xiriiriyey bilaa laa mid lala xiriiriyey hadduu noqdo ficilku wajaba idhaaru an waxaa waajibaya an in la muujiyo bacda laami laamta kadib walow kaana lowdu jawaabay rabtaa sooma jawaabta low xaggay dhacaysaa wajaba idhaaru an halkaasaa jawaabtii ah walow kaana alficlu markaa macnaynaysa xataa warka waa kaa dhiman yahay ilaa aad tidhaahdo wajaba idhaaru an walow kaana alficlu hadduu ficilkii ahaado alladii ficilkaasoo dakhalat calayhi laamu laamtu ay gashay ficilkaas hadduu ahaado maqruunan mid lala xiriiriyey bilaa laa lala xiriiriyey hadduu ahaado wajaba waxaa waajibaya idhaaru an an idhaarkeedaa waajibay in an lasoo muujiyo ayaa waajib noqonaysa bacda laami laamta kadib hadalka markaa inaad ufiirsataan way ficilkii laamtu ay gashay ficilkii laamtu ay gashay oo laamtu ay la xiriirtay haddii ficilkaasi lala xiriiriyo laa waxaa waajiba an in la muujiyo laam baa gashay oo laamtii jaarada ahayd oon soo marnay wey laamta jaarada ah hadday ficilka gasho an mudmaraha ku jirtaa lalahaa soo maha jawaasan xaalad waxaa jira antu ay soo muuqanayso in lasoo muujiyana ay waajib tahay bacda laam xaaladaasi waa goorma waa markii laa lala soo xiriiriyo ficilki ficilkii markii laa lala xiriiriyo oo meesha laa ay timaado anta in la daahiriyo oo la muujiyo waa waajib wajaba idhaaru an an in la idhaariyo ayaa waajib ah bacda laami laamta kadib sawaaءn kaanat laa waxaa isku mida laadu inay ahaato annaafiya midii naafiyada ahayd inay ahaato ka qowlihi kalatii fi qowlihi tacaala sida midda ku jirta allah qowlkii lianlaa yakuuna linnaasi calى اllahi xujat rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi calى اllahi xuja allah wuxuu leeyay waxaan dirnay rusul mubashiriina wa mundiriin xaalay yihiin rusushaasi kuwa bishaareynaya haddana isla markaa digaya waxay u bishaareynayaan ciddii rususha adeecda waxay u digayaan ciddii rususha rususha caashida ee ka hor timaada sababta loo soo diray rususha maxay tahay lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xuja si dadka aysan ugu sugnaanin wax xujo ah oo ilaahay bi subxaana wa tacaala berri ay ku xujeeyaan maxaa yeelay yowma alqiyaama haddaan rusul loo soo dirin waxaa laga yaabaa inay qiil ka dhigtaan ay yidhahdaan ilaahayow nooma imaanin cid noo bishaaraysa nooma imaanin qof cadaabkaaga nooga diga annaguna waan garo weyn macduuriinay noqonayaan markaas soo maaha cudurdaarkooda alla wuxuu ku jaray biirsaali rusul wa inzaali lkutub rusushii lasoo diray iyo kutubadii alla uu soo dejiyey waxaa lagu jaray cudurdaarkii dadka waa lagu gooyey shaahidka hadda waxa weye waa mid naxwihe lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun wuxuu ku yidhaahday walow kaanat illaamu hadday laamtu tahay masbuuqatan mid lagala hormaray bikownin maadin kown maadiyahoo tegay kown wuxuu la jeedaa ficil kown ka ahaaday ile masdarkaa ficil laga soo qaataa oo maadiyahoo tegay xagga macnuhu ka wada maadi markuu leeyahay kownkaas maadiga oo manfiyin ah mid la naf- la- la nafiyey manfi ah manfi muxuu ula jeedaa nafyi baa ku jira macnaha hadduu sidaa ficil ah ka hormaro laanta wajaba waxaa waajiba xaaladan idmaaru an an in la qariyo waa waajib sawaaء kaana almudiyu waxaa isku mida maadinimadaas ama ma waxaa tegay inuu ahaado fi lafdi lafdiga mudiga iyo tegitaanka zamanka inuu noqdo fi lafdi wاlmacnaa lafdiga iyo macnaha dhexdooda inuu noqdo naxو ma kana allahu liyucadibahum waanta fiihim wmaa kaana allahu alla ma ahanin liyucadibahum mid cadaabay wa anta fiihim walxaal anta adigu nebi maxamedow fiihim dhexdooda aada ku sugan tahay ummadaada adoo dhex jooga ilaahay ma cadaabayo oo halaag ku camimi maayo wey hadda wamaa kaana kaanadan waa mudiyi macnaheeda lafdigeeduna ma yahay mase ma ahan waa fi lafdi walmacnaa labadaba lafdigu waa ficil maadi macnaheeduna waa maadi o waa macno tegi aw fi lmacnaa waxaa isku mida buu yihi kaana almudiyu fi lafdi tegitaanka ma ha noqdo inuu ahaado lafdiga walmacnaa iyo macnaha aw fi lmacnaa faqad ama macnaha keliya inuu ahaado waa isku mid macnaha keliya wuxuu yahay macno maadi laakiin lafdiga ma aha midda dambe naxu lam yakun illaahu liyafira lahum lam yakun illaahu alla ma ahaanin liyafira lahum mid u dembi dhaafaya ayaga lam yakun illaahu liyafira lahum hadda ficilkan waa mudaaric mudaaricna macno maadiya asal ahaan ma tusiyo laakiin hadda macnuhu waa maxay macno maadi weeyo lamta gashaa keentay lamta gasha ayaa keentay lam yakun illaahu alla ma ahaanin liyafira lahum mid u dembi dhaafaya shaahidka labada aayadood waa maxay aayadda hore wamaa kaana allaahu liyucadibahum aawa laamta hadda sheikuu ka hadlayo liyucadibahum laamta ku jirta way yucadiba ficilkaas mudaaric waa mansuubun bian mudmara bacda laami ljuxuud wujuuban miya mise waa jawaasan waa wujuuban antan ila qaryo waa waajib tan labaadna waa lamid waa liyaqfira lahum wa tusamaa hadihi laamu laamtan waxaa lagu magacaabaa laamu ljuxuudi laam laamu ljuxuud baa la yihaahdaa laamtan laamuljuxuud ee naxwooleyda u yaqaanaa culimmada naxwada qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen sawaabku waxa waaye laamu nafyi in la yidhaha oo aan juxuud la dhihin naxw- nuxaadda qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen laamuljuxuud in la yihahda waxay ka fiican tahay in laamunafyi la yihahdo lianna aljuxuuda inkaaru maa tacriifo juxuudka waxaa la yidhaahdaa inaad inkirto wixii aad taqiinay qofkan markii la leeyahay shaygani waa jaxada bimacnaa wuxuu yaqiinay ayuu inkiray wa waa yaqaanaa waa ogyahay kama qarsoona laakiin maca dalika waa inkiraya wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum wajaxaduu biha way diideen buu yidhahda jucuudku marka waa inkaaru maa tacrifu laakiin nafyiga waa muطlaqu linkaar waa inkaar mutlaqa wa marka waxay yidhahdeen in la yihahda laamu ljuxuud waxaa ka fiican in la yihahdo waa laamu nafyi in la yihahdo hadda waxbaa la anfiye ee juxuud ma tusinaya bay yihahdeen wixii ka horreeyay culamada qaar ka midana waxay yidhahdeen arrintan waa iska istilaax walaa mushaaxata fi listilaax istilaaxaadka la isku maqa qabsado hadduusan macno baatila wadan marka waxay yidhahdeen waa istilaax naxwooleeda degsadeen macno weyn oo hadda baatil ahoo ka dhalanayana meesha ma jiraan ama laamunafyi dheh ama laamuljuxuud dheh waa waxay naxwooleeda u yaqaanaan arrintaan marka ama mas'aladan mutamimaha waa ku soo marnay laakiin wuxuu ka cabiray haddii laamtaasi ay ka hormaraan maa kaana iyo lam yakun saasay ka cabireen soo maa sheikhu laakiin lafdi kale uu ka cabir intaas keliya weeye farqigu wa ilaa masaladu waa middaa hore usoo marray qaala watalahasa waxaa soo khulaasoomay oo soo saafigaroobay oo soo aruuray khulaasadii alraa in laga gaaray anna lian an inay u sugnaatay bacda laami laamta gadaasheeda halaata xaalaatin saddex xaaladood khulaasadu waxay noqotay an laamta gadaasheeda markay ku sugan tahay inay saddex xaaladood leedahay anna lian an waxaa u sugnaaday bacda laami laamta gadaasheeda waxaa u sugnaaday halaata xaalaatin saddex xaaladood ayaa an u sugnaatay xaaladda koowaad waxaa waaye wujuuba alidmaari inay waajib tahay anti in la qariyo wadalika bacda laami ljuxuud waa laami ljuxuud gadaasheeda kow xaaladda labaad waa wujuubu lidhaar inay waajib tahay in an la soo muujiyo wadalika in ikhtarana alficlu markaasina waa haddii ficilka uu la xiriirsamo bilaa laa hadduu la xiriirsamo waa xaaladda labaad wa jawaazu lwajhayni xaaladda saddexaadna waxa waaye labada weji inay bannaan tahay waayahay midda saddexaad waxa waaye waa jawaazu lwajhayn labada weji inay bannaan tahay labada weji oo ah alidmaar waalidhaar labadaba inay bannaan tahay wadalika arrinkaasina fiimaa baqiya inta soo hartay dhexdooda wey inta soo hartay dhexdood waxaa bannaan in la muujiyo anta iyo in la qariyo marka an bacda laam yacni laamuljar gadaasheeda an saddex xaaladood ay leedahay xaalad waxaa waajiba in la qariyo waa goorma waa bacda laami ljuxuud xaaladna waxaa waajiba in la idhaariyo waa goorma waa markuu ficilka la xiriirsamo laa markuu la xiriirsamo laadaas ama naafiye ha ahaato ama zaa'ida ha ahaato xaaladda saddexaad labada weji baa bannaan waa halkee marka mee yani xaggee ku bannaan tahay fii maa baqiya labadii lasoo sheegay wixii ka soo hara oo anta dhacaysa bacda laami ah labadii weji ayaa ku bannaan waana soo marna bacda laami tacliil bacda laami alcaaqiba bacda laami azaa'ida intaba anta in la qariyo iyo in la muujiyo labadaba way bannaan tahay qaala llahu tacaala alla wuxuu yidhi waumirnaa linuslima lirabbi اlcaalamiin waumirnaa linuslima lirabbi اlcaalamiin waqaala tacaala waumirtu lian akuuna labada ayadood muxuu kugu keenay hadda sheekhu meeshaan ayadoo marna la muujiyey marna la qariyey anti aayadda hore anti waa la idmaariyey waumirnaa waxa waa nala amray linuslima si aan ugu hogaansano lirabbi اlcaalamiina rabb اlcaalamiin linuslima ay lian nuslima way soo ma an baa ku jirta tan labaad wa umirtu waa lay amray lian akuuna si aan u ahaado lian akuuna anta hadda mudmara miya mase waa daahira waa daahira way labada aayad marka wuxuu kugu keenay in labada weji ay bannaan tahay in la qariyo iyo in la muujiyo saddexdaas qaybood ayay u kala qaybsamaysaa an markay dhacdo bacda laami laamta gadaasheeda markay dhacdo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin